dallada jilayaasha aan dawliga ahayn ee safshansa oo ay ku midaysan yihiin ilaa sagaashan urur ayaa markii ugu horreysay ka hadashay baaxadda abaaraha ka jira xilligan meelo ka mida gobollada dalka soomaaliya kuwaasoo maraya wakhtigii ugu ba'naa shir jaraa-id oo uu maanta magaalada muqdisho ku qabtay xogeyaha dallada jilayaasha aan dawliga ahayn ee safshansa mustaf yaaseen sheekh ayuu ugu horreyn uga hadlay walwalka laga qabo abaaraha ku dhuftay muddooyinkii ugu dambeeyey gobollo badan oo ka mida dalka soomaaliya waxaana uu sheegay in abaarahan ay geysteen waxyeello badan islamarkaana ay ku soo aadeen xilli si weyn loogu mashquulsan yahay arrimaha doorashooyinka isagoo dhinaca kalena tilmaamay inay dhici karto in abaaruhu ay sii xoogeystaan haddii aan gurmad lala soo gaarin dadka iyo dunyada tabaalaysan dalka gebi ahaan kulligiis qaybaha qaybaha ballaaran ay saamaysa abaarta sidoo kaleeto abaarta waxay kusoo aadaeyey wakti aada u adag oo xilligii abaarta iyo waxaan walaac weyn ka qabnaa abaarta qaabka u socoto gurmad la-aanta hadda socota iyo sidoo kaleeto in ay sii fogaato abaarta haddii aysan raxmaddii ilaah dhaqso imaanin oo ku saabsan xilligii guga inay sii kororto bilaha january march iyo abril oo ka horeeya xilliga guga sidoo kaleeto xooggii iyo dhaqaalihii iyo focuskii oo dhan oo kusii jeeda hadda dhinaca doorashooyinka marka abaarahan waxay saameeyeen waxayna waxay saameeyeen dhammaan dalkao dhan waxayna dhibaato weyn ka geysteen dadkii deegaano kala duwan ku sugnaa waxay sameeyeen macluul baaba barakac iyo inay baaba-aan xoolo badan iyo ilihii daqliga oo dad badan ay ku tiirsanaayeen marka waxaa loo baahay in deg deg loo helo gurmad oo cunno hooy iyo kaalmooyin daawo ah xogeyaha dallada jilayaasha aan dawliga ahayn ee sashansa ayaa dhanka kale baaq u diray qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ka mid yihiin ganacsatada bahda waxbarashada hay-adaha samafalka iyo dowladda federaalka sidii ay gacan wax ku-oola uga geysan lahaayeen abaaraha xilligan kusii baahaya goobo badan oo ka tirsan geyiga soomaaliya dalladda sushansa waxay ilaahay uga baryaysaa inuu raxmadiis ku kaafiyo dadkaasi dhibaataysan oo abaartu saameeyeen sidoo kale waxay baaq u diraysaa ganacsatada bahda waxbarashada qurba joogta iyo hay-adaha samafalka iyo dhammaan dadweynaha soomaaliyeed inay gacan ka geystaan gurmadna loo fidiyo dhammaan dadweynaha soomaaliyeed ee ay saamaysay abaarahaas si looga hortago inay ka dhalato xaalad bini aadanimo oo intaan kasii liidata sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa beesha caalamka hay-adaha caalamiga ah inay muhiim tahay in la helo kaalmo ka timaada dhinacooda oona ku timaada wakti aada u habboon wakti ku habboon oo xaaladdu intaan ay ka wanaagsan tahay sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka inay ayaduna ay samayso qorsho qorsho dhammaystiran oo looga hortago soo noqnoqoshada abaarahan oo aada usoo noqnoqday iyo in kor loo qaado heerka diyaargarowga isku xirka gurmadka iyo hubinta in la gaaro deegaanada ay ku sugan yihiin dadka dhibaataysan ugu dambeyntii mustaf yaasiin sheekh xogeyaha dallada jilayaasha aan dawliga ahayn ayaa sheegay inay abaabuleen bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan oo ka kooban ilaa sagaashan urur si ay uga qayb qaataan howlaha gurmadka loogu jiro sidii wax looga qaban lahaa abaaraha soo noqnoqday ee ragaadiyey dadka iyo dunyadaba dalladda sushansa waxay abaabushay dhammaan bulshada rayidka ah qaybeeda kala duwan ee xubnaha ka ah oo gaaraya ilaa iyo sagaashan urur inay mid walba uu ka qayb qaato dhinaca iyo qaabka shaqada iyo wuxuu qaban karo iyo in la abaabulo culimmadii iyo waxbar bahda waxbarashada kulligood waxaan ugu baaqaynaa in arrinkaas in arrinkaas deg deg loo howlgeliyo waxaana rajaynaynaa in ururada xubnaha ka ah dhammaan ay arrinkaas u dhawaaqi doonaan oona la heli doono in la abaabulo bulshadii shirka jaraa-id ee dallada jilayaasha aan dawliga ahayn ee sashansa ayaa kusoo beegmaya xilli maalintii shalay ee madaxda madasha wadatashiga qaran ay guddi ka kooban sagaal xubnood u saareen sidii wax looga qaban lahaa abaaraha ba-an ee ka jira meelo badan oo ka tirsan soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho